barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa saddexda bisha januari sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuuriyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeennana waxaa dhegaystayaal ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee gobolka awdal waxyaabaha anagu aan u idmanahay waxaa ka mid ah inaan bukaankii aan aan siino daryeel daryeel aad iyo aad ma garansaaye markuu dhakhtarku keliya isagu markuu diagnos gareeyo qofka la xidhiidhaya ama hooyada qofka ka dhalinaya ama waa umulisadii ama waa qofkii naarsinkii waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan ciyaarta dubnadda oo ay dhallinyaro badani aad u jecel yihiin meeshan dubnada lagu ciyaaraa inta badan dhalinyarta waxaa keentaa camalaanta waana meelay bulshadu isugu timaado oo midadaalo kale halkan midadaalo lasacaanoodba u ah wixii kubadda aadayo garoommada maahane wixii kale halkaasi dubnadda ku ciyaaraan kaalmihii heesahana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay inay u dhow yihiin inay aqoonsadaan heybta nin sagaal iyo soddon ruux ku dilay habeenkii sanadka cusub ee labada kun toddoba-iyo tobanka goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga nucmaan kurtulmush ayaa wariyaasha u sheegay isniintii inay hayaan fare laga qaaday goobta iyo xogo muhiim ah oo ku hogaaminaya aqoonsiga ninka hubeysnaa ee weerarka geystay waxaa kale uu sheegay in la qabtay siddeed ruux oo lala xiriirinayo weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda daacish weerarkii habeenkii axadda ayaa lala eegtay xarun lagu caweeyo oo lagu magacaabo rena oo ku taala degmada beshiktash ee magaalada istanbul dadka lagu dilay weerarka ayaa u badnaa ajnebi badankood ka soo jeeda dalalka carabta mucaaradka siiriya ayaa sheegay inay hakinayaan wadaxaajoodka ku saabsan in ay ku biiraan dadaalada nabadaynta ee ka dhacaya bishan dhammaadkeeda dalka kazakhstan iyaga oo sabab uga dhigay in ay soo noqnoqonayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiskii xabajoojinta waxayna eedeyn u jeediyeen ciidamada xukuumadda ee dalka siiriya xoogagga la baxay ciidanka xorta ah ee siiriya ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabad joojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan siiriya hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka bashaar al asad iyo isbahaysigiisu in aanay weli joojinin toogashooyinkii iyo weliba weerarada kale ee xadgudubka ku ah xabad joojinta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington ururka xirfadlayaasha caafimaadka gobolka awdal waxaa inta badan xubno ka ah dhallinyaro isugu jira kalkaalayaal caafimaad iyo umulisooyin intiina dhegaysatay dhowaan waxaan barnaamijkeena dhallinyarada kusoo qaadanay waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ururkan xasan faarax xasan qaybta labaad ee waraysigan oo uu xasan la yeeshay waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good waxa uu uga hadlayaa waxyaabaha ururka uu qabto iyo ilaha uu ururku ka helo dhaqaalaha
haashimow waxaa jira iminka haddaad eegto jaamacada somalilan ka jiro dhan dhammaan hooye aabbaba muxuu ahaa waxay ku dhiirigeliyeen in ilmihii uu barto muxuu caafimaad because of waxaa la aaminsan yahay ilmaha caafimaadka bartay inuu ka jaanis badan yahay ilmaha economic ama business ama agriculture engineering inkastoo ilaahay darsi qasba qofkiisoo qoray laakiin ay kala jaanis badan yihiin marka waxyaabahan u faa'iideyno waxaa ka mid ah kow experience oo waxa weyn xirfadlaal caafimaad oo kaga soo horreeya meesha sharing experience experience mar kastaba muxuu ah nala xidhiidhaan waxaan kaloon ku waaninaa oo naga faa'idaystaan inuu qofku muxuu ahaayey quality of care in waxyaabaha anagu aan u idmanahay waxaa ka mid ah inaan bukaankii aan aan siino daryeel daryeel aad iyo aad mad garanaysaa markuu dhakhtarku keliya isagu markuu diagnose gareeyo qofka la xidhiidhaya ama hooyada qofka ka dhalinaya ama waa umulisadii ama waa qofkii naarsinkii warbixinaha iyo macluumaadkaad heshaan yaad u gudbisaan yaad la wadaagtaan macluumaadkaasi aad soo heshaan ee aqoontiinna iyo khibraddiinna iyo shaqadiinna aad ku heshaan ka ururhaan cid aad la wadaagtaan aad macluumaadkaa isdhaafsataan warbixinihiinna iyo baadhista aad samayseen ma jiraan Een, iminka mar allii marka aan hawl qabanno hawsha xalkaa kagama tegno waxaan sameynaa maxaa la dhahdaa report baan ka sameeyaa weliba regional muxuu ahaa report ah yaan ka sameynaa warbixin goboleed ay s- sida waxay u jiraan marka waxa weeyaan badanka reportka een, regionalska markaan anagu aan wixii jiraan halkan ka ogaano waxaan u gudbinaa muxuu ahaa gobolkan u gudbinaa ee headquarterka ayaan u gudbinaa kadib xaruntaa guud baa iyaduna sii falanqaysa oo shirar ka gasha wixii macquulana muxuu ahaay meelihii ay kala kala tashan karaan ee ka caawinaya halkaasi muxuu ahaay ku tegan su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa weeyaan dhaqaalaha aad ka heshaan hay-adaha ee tababarka aad ku bixisaan mooyaane wax kale oo dhaqaalo ood ku howlgashaan oo idinka dhexdiinu aad iska ururisaan ma jira
ha ha ha Een, horta een, waad ogtahay oo de wax kasta oo socdaaba dee dhaqaalay ku socdaan waxaan een, international njoska laga soo qaadayna maybe inuu yahayba siminaar yaro haddii uu bato shan cisho socda shantaa ciso waxa yaree ku baxaye dee ku baxayana muxuu ahaa la garanayo qof loo yeedhay oo gurigiisii aan joogin oo arbeekadii laga bixinayo accommodationkiisi yara wixiisi yaraa laakiin anagu shakhsiyan een, gobol ahaan waxaan ku faano waxaan leenahay imika xafiis baa noo furan xafiiskaa noo furan wuxuu u baahan yahay leer buu u baahan yahay stationary buu u baahan yahay waraaqadii qalinkii internetkii rent officekii meeshii kiradii lacagtii maadaama anagu mutadawicin nahay waxaan aad iyo aad muxuu ahaaye yani wax loogu faanaa oo imika si caadiya waxa weeye waxaan bishii waxa weyn qof kasta oo nersina ama midwife wuxuu bixiyaa muxuu ahaa laba dollar oo contribution ah contributionkaasna waxaa lagu wadaa muxuu ahaaye waxaa lagu rangareeya howlaha ururka marka iminka hawshaas contributionka waan wadnaa laakiin meesha keliyaata iminka ka hirgashay waxaa waxay ka hirgashay alxayad hospital alxayad hospital staffiskiisa oo dhan wuxuuna siiyaan muxuu ahaaye laba dollar bayna siiyaan oo bishii ay is- iyagu iska soo ururiyaan ay qasnada ururka ay ku soo ridaan marka waxa weeyaan waxaan kaaga soo booday qof kastoo ka mida ururka oo qaadhaan bixiya in lagu xadgudbo oo kale sead u ilaalisaan qofkaa dhallinyarada ah ee caafimaadka bartay ee xirfaddii caafimaadka bartay ee ka mida ururkiinan xirfadlayaasha caafimaadka ee gobolka awdal maadaama uu ka shaqeeyo eh, goob caafimaad haddii uu xadgudub oo kale kala kulmo goobaha uu ka shaqaynayo kale see ururkiinu u ilaaliyaa xuquuqdaasi dhallinyarada baratay xirfadda caafimaadka ee ka mida ururkiina wallaahi horta waan howlahan u taaganahayba inaanu difaacno umulisooyinka iyo neersinka muxuu ahaa somalilan waxyaabaha is- een, bilariska ee tiirashu ku taagan yahay een een rabnaba in la- la socodsiiyo Een, badanka waxa weeyaan dadkeenu markuu arday qofku yahay markuu soo baxo isagiyo maxaa la dhahdaa aan experience kale oo cusub ayuu meel daf odhanaya u galaya waxa laga yaabaaba inuu meel een qolooyinkaasi unan contract ama ka saxiixin ama waxa weeyaan shaqadiisiiba muxuu ahaa overtime badan dee shaqo badanoo hours ku shaqayn lahaa ka badan la saaro inta soo dacwootaa dadkeenu way iska yaryihiin oo qaarkood iyagoonan meelba gaadhin ayay muxuu halkaa ka niyad jabaan laakiin waxaana soo gaadha ilaa intaa imkaan joogo saddex qofaana soo gaadhin qaar toos ila soo xidhiidheen intiiba waan ka howlgalnay alxamdulilah Een, waanu isla qaadanay waanu dhadhexaadinay een, qoladii iyo garansaaye iyo isagii isagii wuxuu ku qaldanaa waanu sheegnay iyaguna waxay kaga qaldanaa iminka ninkii waxa weeyaan waaba injaaj dhanoo isageeba aaminsan yihiinba wiil buu ahaa iminka isaga aaminsan yihiinba
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee gobolka awdal xasan faarax xasan waxa uu u waramayay waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good
dhowr wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o e aad nagala socotaan ciyaarta loo yaqaano dubnada ayaa ka mid ah mid ka mid a ciyaaraha ay ku madadaashaan qaar ka mid ah dhalinyarada kala duwan magaalada laascaanood dhalinyaro badan ayaa taga goob lagu ciyaaro dubnada sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena laascaanood cabdikariin olol
goormaa ku ugu dambaysay inaad maqasho ciyaarista dubnada iyo goobaha la yskugu yimaado dad fara badan ayaa waayaha xusuustooda waxay si weyn dhagahooda u maqli jireen ciyaarista dubnada balse magaalada laascaanood ayaa waxaa ku taalla goob si weyn ay isugu yimaadaan dadka gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka iyagoo aan shaqooyinka haynin kuwaasoo iyagu ciyaara dubnada waxaana aan kala sheekaystay sida ay u ciyaaraan dubnada iyo qaababka kala duwan ay u kala badiyaan
ciyaarista dubnada iyo dhalinyarada siday ugu madadaashaan ka war adigu markaad ciyaari sidoo kale ma maxaa ma lacag baa maxaa laga qaadaa qofka lacag lagama qaado waa iska madadaasha Waa- lacag lagama qaado Waa iska madadaalan waqtiga- waqtiga iska ulmina
yaa kula jira hadda Ya. iyo kula jira aniga ma cayaariya anigu anigu waa daawanay ninkana ugu badiya ninkana ugu badiya ciyaara aaga ha aaga ninkana aa
haye magacaa magacay waa sakariye halka sakariye maxaa u timidnaa waxaan u imin ogaa waqti ku lumiyo waqtigan waxba shaqada ahayn aan firiga ahay inaan waqti ku lumiyaan u meesha aan cabaar dhalinta asxaabteeda cabaar la yaro qoslo dee la ciyaaro baasha dubnada ka warran markaad ciyaaraysa dubnada iyo bal iga sheeke wallaahi aad iyo aad waxaan waa iska horta waa horta wuxuu waa iska balwow sida kubadda kale waa iska balwod waa iskaga xiisoonaysaa de marka marka waqtiga markaan hayn oo kale inaad iska ciyaarto baasha wada xiisoonaysaa
marka lagaa badiyo oo aad een, badisid maxaa markaa la kala qaadanaya marka lagaa badiyo ho- horta marka baashadeed waxaa lagu ciyaara qofkii oo laba qof oo isla jira laba kun bay ku ciyaaraan min qofkii waa ku shigin En haddii lagaa badiyo de wuxuu wax ku dhamaato wasiro waa boqolkiiba en, bo- boqol iyo hal bay ku dhamaataa haddii lagaa badiyo de lacagta la baxasa waad ku waad ku celinaysa dood baatid haddii kale lacag haysanna dee waxaa ku yaqaana inaad iska kacdid
waa lagaa kicinayaa aa waa lagaa kicinaya haatana waxaan la joogaa inaan dhallinyaraha oo ka mida dhallinyarada u kala qoraysa een, qaabka dubnada loo ciyaaro waa meel ku ka mida meelaha laascanood ugu caansan bal magacagaadoo ku bilaaba liiga warran xagga lagu madadaalo saaxib meeshan dubnada lagu ciyaaraa inta badan dhallinyarta waxaa keentaa camlaanta soomaa garan waana meel ay bulshadu isugu timaado oo midadaalo kale halkan midadaalo laascanood bow ah wixii kubadda aadayo garoomada maahane wixii kale halkaasi dubnada ku ciyaaraan waa sidaas saaxib balkoor hadda waxaa arkaa dhallinyaro aad u fara badan baa fadhida kuwa bal kuwaan aqoonin iyo kuwa yaqaana ee bulshada isugu yimaad rag badan baa meesha een, aad ugu badiya bal iga sheeke intaan aqoonin horta iyadu waa iska daawataa korjoogtaa la yidhaahdaa ishay ka barataa inta taqaanaana way ciyaartaa miiska afar kun baa lagu fadhiistaa labaday ku dhacdo laba kun bay la baxayaan labada kalena way fadhiyayaan mar boqoladay ku dhacdaa lacagta laga qaadaya labada marka rag badan halkaan isugu yimaadaan waa meesha keliya hadda dee magaalada loo soo caweysiga tago oo midadaalada loo yimaado qof markuu soo tooso kuraasta iyo dukoobshi a cabo saacad ka badan ma fadhiyi karo laakiin markuu halkan iska yimaado ilaa laba saacadood wuu iska joogi karaayo dee dadkaa ciyaarayo la ciyaarsan yahayba adigu tirada een, bal tiradaad qortid iga warran tirooyinka qaabkaa u kala qortid tirooyinka waxaa loo kala qoraa qof walba intuu helo markii qoladii duwantaanta hesho boqol iyo kow markay gaadhona qolay u dhacdaa Ee, waxaa jirtoo kale jantabeed wax la yidhaahdo wanserowana taasna waa gaarkeeda waa sidaa marka kooxihii kugu yaab dad ma jiraan aad u aqoonsatay inay baasha dublanta si weyn u yaqaaniin haa miiska geeskaa ugu jira waa miiska lascaanood ferowsoonka ah nimaan kooraska jebinna kama ciyaaroba waxaan kale waa qa- ee, waxaa la yidhahdaa kuwa barbaranaya serabiida baa ka ciyaarta miisas kale haa miiska sareedu waa miiska u shisheeya marka maxaad jeclaan lahayd dhallinyaradan oo kale ma in meeshan oo kale aad u qurux badan oo dhallinyarada lagu caawiyo ay ku madadaashaan in la helo horta bulshada sideeda midadaaladu sida kubadda oo kale een, dubnadahan oo kale horta khamaarna ma khamaarkuna wuxuu yahay sidiisa bannaanba soomaad garan laakiin dadkii dee marka magaalo u soo toosaan hadduusan qofku uusan camal lahayn magaaladu celin mayso waa inuu iska midadaashaa dee is- ta- rabshadii way halkaas kula yaraanaysaa dad badan baa halkan iskaga xaniban Ah, oo waana isku shaxaadaan een, saasay dhalintu wada socod ku tahay marka halkaa Een, een, hadda bal waxaan ag taaganahay laba kooxood oo ciyaaraya Een, magaca
cabdulaahi jeylaani
bal cabdulaahi iga waran waxaa wada ciyaaraysan adiga iyo oday aad u weyn oo aabbaha leeg bal iga sheekay ciyaartan iyo qaabkayta
ciyaarta waa qaabkeeda waan ku nasanaynaa dee ciyaarta ha waa nasasho baan ku doonaynaa dee baasha anaku bilaa camal baan askanahay meel aan magaaladii dee magaaladii dee meel la fadhiisanaya ma jirta halkan baan iska imaanayna halkan baan iskaga ciyaaraynaa dee ilaa waqti ka waqti gaabis ah cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood aad umahadsan yahay cabdikariin olol haatanna dhinacii heesa haddaan eegno waxaan inoo soo qabanayaa heestay ku luuqayso fanaanada farxiyo kaba yara waa heesta dhakacdhakac
So the world intaasna haddaan kaga nimaadno heestay ku luuqaynaysay fanaanada farxiyo kabayre laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan jaleecaynaa nuur xasan nuur ayaana inoo haya
kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta aan ku bilownaya waxaa bilowga toddobaadka soo socda lagu wadaa in puntland ay ka bilowdaan ciyaaro horyaal ah oo dhinaca kubadda cagta ah horyaalkan oo noqon doona kii ugu horreeyey oo ay ka qayb galaan kooxo ka dhisan magaalooyinka garowe boosaaso gaalkacyo iyo qardho ayaa socon doona muddo bilooyin ah xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta puntland cabdulqaadir cali daahir juula oo aan goordhoweyd kula hadlay qadka telefoonka isaga oo jooga magaalada garowe ayaan ugu horreyn waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo ciyaarahani
aad baa umahadsan tahay ciyaaraha aan furi doonno waa horyaalkii kubadda cagta ee puntland oo markii ugu horreysay laga furay puntland waxaana ku tartami doona insha allah sagaal kooxood oo ka dhisan magaalooyinka qardho gaalkacyo boosaaso iyo garowe marka qaab noocee ah ayaad ugu talagasheen inuu horyaalku u dhaco qaab dhibco ah mise isreebreeb weeyaan ciyaarahan waxay noqon doonaan horyaal sida premier leaga iyo loo ciyaaro home iyo awey baa loo ciyaari doonaa laakiin ciyaaraha ugu horeeya waxaan ka furi doonaa magaalada garoowe oo ay isugu imaan doonaan sagaalka kooxoodba dabcan ciyaarahaasna waxay noqon doonaan ciyaaro standard ah haddii hala yidhaahdo oo oo qurux badan insha allah marka goorma ayaad soo gabagabeyn doontaan imise maalmood ayaad ugu talagasheen inuu socdo horyaalka horyaalkan wuxuu soconayaa ugu yaraan afar bilood oo home iyo awey loo ciyaari doono laakiin dabcan furitaanka xafladda waxaan fur ku furi doonaa magaalada garoowe kooxo oo dhanna ciyaaraha lugta ugu horeysa waxay ku wada ciyaarayaan garoowe kadibna week ending ama jimcaha ayaa la wada ciyaari doonaa koox walbana mar bay tegeysaa gurigii kale marna gurigeeda lagu ciyaari doonaa insha allah qaabkaas ayaa udhici doonaa ciyaaraha insha allah marka yaa idinka taageerayo maxaase kusoo beegay in xilligan aada bilowdaan horyaalka dabcan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha puntland iyo xiriirka kubadda cagta ee puntland ayaa waxay go-aamiyeen in la qiyeeyo ciyaarta kubadda cagta doorka ugu weynna kolley xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda sportska ee dhalinyarada puntland ayaa iska leh xiriir kubadda cagtana insha allah wuxuu qaban doonaa tartankaasi qaabkii loo shaqeyn lahaa sababtoo ah ciyaaraha isdhexgal nabadda iyo waxyaabaha dhan oo dhalinyarada oo jaaniska u diidaya in ay sameeyaan waxyaabaha muqaadaraadka ayaa muhiim ah in lagaga hortago iyo sida nabadda isdhexgalka iyo ciyaaro standard ah oo caalamka laga ciyaaro in laga ciyaaro insha allah si loo helo ciyaartood taya leh puntland matala soomaaliyana matala
ciyaartoyda ka timaada gobolada kale ee dalka iyagu ma ka ciyaari karaan horyaalkan haddaysan ka diiwaan geshanayn horyaalka kubadda cagta ee xama soomaaliya ee muqdisho laga ciyaaray iyo kan jubbaland oo hadda la diiwaan geliyey ciyaartoyga haddii uusan kooxo ka diiwaan geshanayn wuu ka ciyaari karaa haddii kalena waa inuu soo qaataa warqadda oo nolo osta ah oo kooxdaas kaga soo tegayo
kaasina waxa uu ahaa xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta puntland cabdulqaadir cali daahir julla dhinaca dibadda haddii aan eegnana horyaalka ingiriiska xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh kooxaha reer manchester ee manchester united iyo manchester city ayaa wada badiyey manchester city waxa ay laba gool iyo gool uga adkaatay kooxda banley waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah kaliji iyo aguero halka manchester united ay laba gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda westham man united waxaa goolasha u keenay ciyaaryahanada huan mata iyo ibrahimovic kooxda kubadda cagta ee kaalinta labaad ku jirta waa liverpool iyadu waxaa hakisay sunderland oo la gashay barbardhac laba gool iyo laba gool ah leicester waxa ay baraajug eber iyo eber ah la gashay kooxda middlesbrough west bromwich albion ayaa saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda hall city halka everton ay saddex gool iyo eber ku dardartay naadiga southampton horyaalka ingiriiska ee premier leaga waxaa sagaal iyo afartan dhibcood ku horkacaysay chelsea waxaa ku soo xigtay liverpool oo leh afar iyo afartan dhibcood manchester city ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh laba iyo afartan dhibcood booska afraadna waxaa degan arsenal oo leh afartan dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad bu mahadsanyiin nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaara ay nala socotiin iyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan hees uu ku luqayo fanaanka axmed biif waa heesta diiwaan
idilaa cishqigow armuudii hal jacayl naftayda dugashada aniga hadduu cilmi doogta dhigay armuu wanaygu daraa abrigayda dhashayo diiwaanka diiwaanka armaangala anigu hadduu cilmi doogta dhigay armuu wanaygu daraa abrigayda dhashayo diiwaanka diiwaanka armaangala anigu dawooy dawooy anigoo ku jecel jirkayguna ku damqado armaadiga doorsataayo ishkigaygu dayrisayo dalxiistaga meela kale adigu dawooy dawooy anigoo ku jecel jirkayguna ku damqado armaadiga doorsataayo ishkigaygu dayrisayo dalxiistaga meela kale adigu taladan ku daynayaan adooy diir naxayaa qalbiga raxmadiga doobuun dantena cadahaye taladan ku daynayaan adooy diir naxayaa qalbiga raxmadiga doogoon armuu dogigu noqdaa nimaan dooniga mudnayn armay dantu caawisa isaga armuu dogigu noqdaa nimaan dooniga mudnayn armay dantu caawisa isaga shaqu idilo armaadadna daanada docdada ka yeelatayo dabiiqii hodan marta adigu
heestaasi diiwaan oo uu ku luqeeyo fanaanka axmed cabdikariim biif ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o